بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الباب الثاني باب الاستقلابات في الأسرى قفاشي أما كوي لصو قفاشي لحظة وضعي قصاب سنها iyo walqhanaaimi qaniimooyinkii dhexdooda ku saabsan yahay wa fiihi baabka dhexdiisa ku sugnaadeen masaa'ilu masalooyin almasalatu lula masalada koowaad xukmu asra alkufaari gaalada kuwii laga soo qafaashay xukunkooday ku saabsan tahay gaalada marna waa laga reeyaa marna ayagaa dadka reeyaan waa dhici karta alxarbu sijaala waa tookaysa xarbiga qof kasta mara laga bad laga badinayaa laakiin mar walbo xeebta dambe waxaa u sugnaanaysa mutaqiinta ilaahay ka cabsanayaa haddii ay dhacdo marka gaaladii in lala dagaalamo laga badiyo dad laga soo qabto xuri ayaga laga soo qabtay dad ah ama in laga laga soo qaatay inay yihiin xoolo labadaas way dad hadday yihiin waxaa la yidhahdaa asra usaara haniime xoolo hadday yihiin haniime la yihahda wuxuu leeyahay mas musanifu raxmatullahi aleyh almasalatu lula masalada koowaad xukmu asra alkufaari gaalada kuyoodi kuwoodii lasoo qafaashay xukunkeeda ama xukunkoodii ayuu ku ayay ku saabsan tahay dahaba waxay ku tageen akharu ahli lcilmi cilmiga dadkiisii badankood wa huwa kaas ayaa asaxiixu saxiix ah wa wa huwa madhabkaas wa ayaa asaxiixu saxiixi ah ana asra alkufaari gaalada kuwoodii lasoo qafaashay min arijaali rag ah amruhum amarkooda ila alimaam imaamka u sugnaaday amarkooda waxaa iska leh imaamka muslimiinta ayaa iskale iska leh fa yukhayaru imaamkii waa loo khiyaargelinayaa fiihim kuwaasi lasoo qafaashay oo ragga ah dhexdoodii waxaa loo khiyaargelinayaa bimaa wixi fiihi dhacdiisii maslaxat lislaam islaamka maslaxadiisii ku jirto iyo walmuslimiina muslimiintu maslaxdooda ku jirto ayaa loo khiyaargelinaya inuu ku sameeyo had mar walba wuxuu fiirinaya maslaxa la fiirinaya maslaxat lislaam walmuslimiin hawadiisii ma aha wixii isaga rabo ma aha laakiin maslaxada ayaa la fiirinayaa fa yukhayaru waa loo khiyaargelin waxaa loo khiyaargelinayaa imaamkii fiihim dadkaasi dhexdood bimaa ki ayaa loo khiyaar gelinayaa fiihi maaga dhexdiisiiba maslaxatun ku sugan tahay ee maslaxatu lislaam leh islaamkii maslaxadiisii ku sugan tahay iyo walmuslimiina muslimiinta maslaxadooday ku sugan tahay oo ah bayna alqatli dil beenkiisii in la laayo kulligood rag waayo waa baaliqiin kulligood in la laayo hal maree habadda lagu tiriyo waa mid walistirqaaqi wa bayna alistirqaaqi wa addoomaysi dhexdooda in la addoomaysto kulligooda addoon laga dhigo oo la kala qiibtamo iyo walmani mana mana sheegasho manadaysiga iyo walmani manadaysiga bigayri ciwadin bedel la-aan lagu manadaysto oo awoodiin intaana la eg tahay qiimadiini saas waayo ma dareenteen iska baxa waxba laydinkamaa haga baxa kulligood la iska daayo baxa wadankiina aada tabardiina ma aragteen horta a horta iska baxa intaas yidhahda iyo walfidaa-i wa bayna alfidaa-i iyo furusho afar xaaladood way soo maa bayna alqatli ko walistirqaaqi labo walmani bigayri ciwadin saddex walfidaa iyo furusho ah in la furto imaa bimaalin maal in lagu furto madaxa furasho intaasi intaas lacaga keena intaas intaas maal ah keena waa la idin daynayaahe dan in kale idinkama rabne waxaad keenaysaan intaasi maal ah la dhaho or dadkoodii la xidhiidaan in marka wada furasho ay bixiyaan oo lacag keenaan laga qaato ima bimaalin maal in lagu furto aw manfacatin ama dheef iyo manfaco markaasi m u arko imaamku maslaxa inay ugu jirto muslimiinta waxaan waxaa noo sameeya waxaan sameeya waxaan noo dhisa waxaan sameeya aqoon ayaga gaar oo u haystaan muslimiinta agto dhexdooda ka yar tahay intan maalmood inta bilood hee dadkan wax bara aqoontii adduunyada diin maba haayaan waa samayn karaa imaamka manfaco waxaan dhisa intaan dhisa waxaan markaad dhistaan waa laydin daynaya manfaco waay wax muslimiinta ugu jiro manfaco waay aw asiiri muslimin ama mid muslim ah la qafaashay in lagu furto waay gaalada ayaa muslimiintii qaar kamid a waa qabsadeen waxaasaan wadankooda u joogaan aye waa la idin daynayaa dadkeena noo soo dayay idinkana keena muslimiinta lagu furana muslimiinta oo gaalada ayaa gacanta u gashay oo qafaasheen aw asiirin aw asiirin muslimin qof muslim ah oo la qafaashay yaa qafaashay gaalada y saasay waa alxarbu sijaal wa waa took tooka wa tookaysi wa mar muslimiinta laga badinaya mar gaalada laga badinaya laakiin marka dambe alcaaqibatu litaqwa ayagaa laga badinaa intaas maxay ahaayeen marka raggii waay ama nisaa-u dumarka iyo wasibyaanu ilmaha fa innahum ayaga yustarqawna waa la cadoonsanayaa wax kale ma jiraan ayaga bimujaradi sabyi qafaashi keligeeda ayaa lagu cadoonsanaa ma lasoo qafaashay haa bis waa la odoonsanaya lama dilaynaayo waxaa kale lagu nuqamaayo waa la odoomaysanaa waa la kala qiibsanaa sidaas fa innahum ayaga dumarka iyo cilmaha yustarqawna hee waa la cadoonsanaya bimujaradi sabyi qafaalkii mujaradkiisa qaawanaantiisa ayaa lagu adoonsanaya mujaradkiisa la maxaa sabyi qaawanaantiisa ma la wadaa ma lasoo qabtay ba bes adoon wayasiiruuna waxay ahaanayaan ka ka jumlati lmaali maalkii daduubkiisa ka mid yihiin xoolihii kale lacagtii ama geeri ama aragii ama lo-di ama baaburadii iyo wixii intaasaa lagu daraa haniimada laga soo qaatay gaalada ay ayaa lagu daraa wayasiiruuna waxay noqonayaan ka jumlati lmaali maalkii duduubkiisii oo kale yudmawna waa loo dumayaa ila lhaniimati haniimada in loo duma waay yudmawna waay am yudamuuna yudamuuna waxaa loo dumayaa ila alhaniimati haniimadii xaggeeda loo duma haniimadii lagu daraa waay walaa yukhayaru fiihim alimaamu imaamkii ayaga dhexdooda looma khiyaar gelinaayo sidii dadkii kale raggii oo kale lagama dhigaayo waay walaa yukhayaro looma khiyaar gelinaayo fiihim ayaga dhexdooda alimaamu imaamka walaa yajuusu ma banaana qatluhum dilkoodana ma banaana ilmaha in la laayo ma banaana dumarka gaalada in la laayo ma banaana ilmaha gaalada in la laayo ma banaana haddii lasoo qabsado waxaa lagu sameynayaa addoonnimo bes xoolaha lagu daraa waa la qala qiybtamaya ilaa dumarka hadday yihiin kuwa dagaalamayo hadday yihiin markaas dagaalka kusoo jirtaaba wax bay soo tuurtuuraysaa kalbarka laga dhufna markaas naftax ka baxde waa la dila waa dagaalamaysaaba taas halis waa laakiin dagaal la-aan asal ahaan dilkoodii waa xaaraan waayahay xaaladda haddaad soo dagaalamayso waa la dilaya iyo haddii la kala sooci waayo cilmaha iyo dumarka in raggooda isku dhex jiraan lama kala saari karo gaaladin waatan waa soo socota wixii dhan waa isku dhex jiraan markaasi ee ayagana waa banaan tahay dilkooda laakiin si gaar ahaan ayaga aan dagaalamaynin haddii la arko la qabto lasoo qabto lama laaynayo lama taaban karo mamnuuc nabiga alayhi salatu slam waa diiday maxaa loo dili waaya linahyihi nahyi nabiyi nebiga diidmadiisii darteeda sala allahu alayh wasalama can dalika kaasoo qatliga ah u nahiyey u diiday waaya wadaliil waxaa u daliila cala alqatli dilka dushiisii in gaalada hee lasoo qafaashay raggoodii la laaynaayo maxaa u daliila masladii hore ayuu u laabtay adiladeeda oo ragga lagu sameynayo afartii qeybood oo imaamka loo khiyaalgelinayo adiladeedaba marka hore in la dilo ayaa banaan ayaa lahay soo ma dilkooda wdaliil waxaa u daliila calaa alqatli dilkoodii qowluhu ilaahay hadalkiisii tacaala sareeye faqduluuhu laaya almushrikiina mushrikiinta laaya xaytu meel allaale meeshii wajadtum aada ku heshaan wajadtumuuhum dhe wajadtumuu aada ku heshaan hum gaalado ah meel allaale meesha ku heshaan ku laaya hala dilo iyo qowluhu ilahay hadalkiisa daliil ah tacaala sareeye maa kaana linabiyin nebi awli uma ah an yakuuna inuu u sugnaado lahu nebiga asraa qafaal ama kuwa lasoo qafaashay xataa yudkina ilaa ka qaalib noqdo asaga fi lardi dhulku waay yudkina ay xataa yubaaliga wayuktira fi qitaali lmushrikiina fi nawaaxi lardi wayualibahum wayaglibahum wayaqharahum laga wadaa xataa yubaaliga ilaa ku helo dheeraado wayuktira uu badiyo fii qitaali mushrikiina mushrikiinta layntoodii fii nawaaxi lardi dhulka geesihiisii wayaklibahum ka qaalib noqdo wayaqharahum ka qahero ka qasbo waayo muhimadda markii lasoo khulaasay waxay tahay ilaa ka qaalib noqdo waayo nebiga alayh salatu slam iyo asxaabtiisa ee lagu canaananaya aayadani usaara badrin bedra wafaashoodii waay badr qafaasoo qafaashoo ma la dilaya mas madax furasho laga bixinaya ala soo qalaa cumar halilaayo kaw alaga soo guyo abubakarna hala furto qaraabo way waxaa maslateen madax furasho la qaato nebigana waa abubakar ugu raacay aayadii soo degtay ayaga waafaqsan ra'yigii cumar sii way markii lagu canaantay maa kaana linabiyin nebi awle uma aha an yakuuna inuu u sugnaado lahu nebigaasi asraa qafaal maskuu lasoo qafaashay u sugnaado xataa yudkina ilaa uu ka qaalib noqdo asaga fi lardi dhulku dhexdiisa faakbar allahu ilahay wuxuu sheegay subxaana nasinaaye ana qatla lmushrikiina mushrikiinta laaintooda yowma badrin bader maalinteeda la laayo kaana inuu ahaa qatligaasi awlaa mid haboon min asrihim qafaashoodii wa fidaa'ihim furashadoodii waxaa ooleysnayd in la laayo kulligood waa in la laayo waa walixadiidi anasin waa u daliil min malikin radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulka ale sala allahu alay wasalama dakala wuxuu galay caama alfatxi furidii maalinteedii ee sanadkeedii waay fatxigee fatxagaan fataxga waa labo labo fatxade laba fatax ayaa jira fatax maaa fata maka fatax kale ma jiraan maxaa adaabiya sidnoo lagu magaca waay ana rasuula allah rasuulka al sala allahu alayh waala alihi wasalama dakala wuxuu galay caama alfatxi maka furitaankeeda sanadkiisa wa calaa ra'sihi walhaal calaa ra'sihi ra'si nabiyi nebiga ama calaa rasi rasi rasuuli rasuulka madaxiisii korkiisiina uu yahay almiqfaru cofi bread cofi bread waay cofi oo ber laga sameeyo dagaalka loogu talagalay difaac akhd lasbaab waay min baabi akhd lasbaab falamaa nazaca nebigii markii uu siibay hu miqfarkii hu miqfarkii jaa rajulu nin a yimaaday faqaala wuxuu dhahay ina bna khalin khatalin ibnu khatal mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacbati kacbada tirirkeeda ama asturyaalkeeda asturkeeda waay fa qaala markaas wuxuu dhahay nabiga alayh sala slaam uqtuluuhu dila kasi ana dilo kaas maka waxaa lagu qabtay sulxa maya masla cunwa cunwa xooga lagu qabtay sida saxiiga waqatala sala allahu alayh wasalam rasuulka waa laayay rijaala bani qurayda reer bani qurayda rijaashoodii waa laayay idan dilkii daliilkiisii waa kaas wadaliil waxa u daliila cala listirqaaqi addoomaysaga dushiisiina حديث أبي سعيد الخدري الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة بني قريظة هي قصة دي لما نزلوا مركي أي دقين على حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ حكم كيسي رضي الله عنه وفحكم حكمه هي أن تقتل الم... أن تقتل المقاتلة ماذا دقال لم يسوني دشو أن تقتل أن تقتل إن لله المقاتلة كو دقال ما يعني وتصبع لقفاشه الذرية المعنى ilmahan la qafaasho oo kuwa soo dagaalamayana la laayo shaahidkaad waxaa way laba laba labada masalo way tusinayaan qaarna dilkii waa tusinayaan qaarna qafaasho way tusinayaan soo ma labada wadaliil waxa u daliil cala almanni manadaysada mana manadaysada managaysada korshiis korkiisii wadaliil waxa u daliila cala almanni waay manadaysaga korkiisii in la manada lagu manadaysto iska daynta waa la iska daaya waayo iyo alfidaa furashada qowlu ilahi dalkiisa daliil wa tacaala sareeya fa idaa laqiitum haddii aada la kulantaan aladiina kuwii kafaruu gaaloway fadarba riqaabi qooraha ka garaaca fadarba riqaabi qooraha ka garaaca laaya xataa idaa adkantumuuhum markii aada ka halaagtaan xataa idaa adkantumuuhum ay hataa idaa ahlagtumuuhum markii aad markii aada halaagtaan oo ka qaali noqotaan gaaladii fashudduu adkeeya alwafaaqa xaragii iyo xiritaankii adkeey fa imaa manan mana sheegasho ama manadaysi bacdu gadaal ahaaday waa samayn kartaan faimaa an tamunuu manaa bacdu waimaa fidaan ama furusho waimaa an tafduu fidaaan furusho inaad furutaan labadaasi way in lagu mana sheegdo oo la iska daayo iyo in wax lagu furto labadii way xataa tadaca ilaa ay dejiiso alxarbu xarbigii awsaarahaa culeysyaalkeedii waay wayanbagii waxaa u haboon lilimaami qofka imaamka an yafcala inuu sameeyo alaslaxa kan ugu wanaaga badan lilmuslimiina muslimiinta min hadihi tan xagee taas oo alqisaa wuxuu fiirinayaa muslimiinta saddexda afartan shay gaaladan sidii ula dhaqmi lahaa in muslimiinta maslaxadooda u eego waayo haddii muslimiinta hee markaasi muslimiin ka maqan yihi laga qafaashay maxaa u dheef badan in muslimiintaas soo loo soo daayo oo lagu lagu furto soo maa haddii markaasi xoolo u baahan yihiinna dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha u baahan yihiina dee dhaqaala waa la filinaya waaya haddii gaalada markaasi dhibkooda zaa-id ay muslimiintan yar yihiinna waa la layna kow idan xadbas wuxuu le waxaa la fiirinayaa maslaxada muslimiintu لأن تصرفه تصرف الإمام إمامك تصرف كيس لغير غير كيس أصبنا ذي واحد أسكت كل يسكت كل يا جماعة واحد أسكت مصلحة الإسلام قال فينا فلازم واحد أقول لازم يسا أن يكون إنه هذا تخييره تخيير كيسي للمصلحة المسألة الثانية مسألة الوقت تقسيم الغنيمة بين الغانمين تقسيم الغنيمة بين الغانمين haniimadii qiibeynteed dadkii soo haniimaysteen dhexda loo qiibanayo haniimadii lasoo helay gaalada laga soo qaatay qiibeynta la qiibinayo dadkii wax soo haniimaystay loo qiibinaayo ayay ku saabsan tahay almasalatu athaaniya taqsiimu alghaniimati haniimadii qiibeynteed bayna alghaanimiina kuwii soo haniimaystay dhexdoodii loo qiibiyo alghaniimatu haniimada ismun waa magac limaa kii u sugnaaday yu'khadu laga soo qaaday min amaali lkafara gaaladii xoolahooda xaggooda qahran xoog biqitaalin dagaal lagu soo qaaday kaasa la yihahda haniimo alghaniimatu ismun waa isim magac limaa kii u sugnaaday kaasoo yu'khadu laga soo qaaday min amwaali kafarati gaaladii xoolahoodii xaggoodii laga soo qaatay biqahran xo xoog waay biqitaalin dagaal lagu soo qaatay haddana waxa kale maaha hoba lagu soo qaatay haddana dagaala lagu soo qaatay calaa wajhin qaab dushiisii lagu soo qaaday yakuunu ahaanayo fiihi wajhu dhahdiisiiba iclaau kalimat illaah kelimada alle saramarinteedii lagu soo qaaday tacaala sareeya wa tusama waxaa lagu magacaabaa ayda sidaasi oo kale ama isku noqosho alanfaalu ayaa lagu magacaabaya anfaal ziyaado waa anfaal anfaal ayaa lagu magacaabaya jamcu naflin ziyaadiyaal waay jamcu naflin naflin waa ziyaado mufrad waay anfaalna ziyaadiyaalo waay dheeri waay liannahaa hanimada ziyadatan waaye waa dheeri waay fii amwaali lmuslimiina muslimiintii xoolahoodii dhexdood lagu ziyaadinayo muslimiintu markii hore xoolay haysteen soo maa gaalada markii hore laga soo qaaday xaqee lagu daraa hoolahaasi xoolihii muslimiintu waa lagu ziyaadinaya waa lagu badinaya xoolihii muslimiinta la badinaya marka waa la yihahdaa anfaal sidaas waaye lianna hanimada taziidu ama ziyaadatan la ziyaado waaye fii amwaali muslimiina muslimiinta hoolahoodii dhexdooda ayaa ziyaado u tahay oo badinaysa walaslu asalka waxaa waaye fi mashruuciyatiha asalka maxaa laga wadaa meeshan daliil walaslu asalka fi mashruuciyatiha mashruuciyati alghaniima haniimada mashruucnimadeeda dhexdeed u asal ah qowl ilahi qowlkiisa tacala sareey fakuluu cuna mimaa kii xaggiisii hanimtum aada soo haniimaysateen xalaalan asagoo ah mid xalaal xalaal waa haniimadu waa xalaal adyabo alkasb bay ka mid tahay min adyab alkasb kasabka oo xalaalnimo badan ay ka mid yahay xalaalan ayiban wanaagsan isagoo ah cuna waataqu llaha ilaahay ka ka baqa ilaahay ka baqa oo ee qiibinteedii ka horna waha ka cunin oo ha ka ha boobin waay ha dhacin waataqu llaha ilahayna ka baqa waay oo alla dartiisina ee u gala jihaad jihaadki jihaadku waa in allaha alle kafuurun waayo midkii dhaafitaan badan raciimun haddana naxariis badan waayo waqad axala allahu ilaahay waa xalaal yeelay alghanaa'ima hanimooyinka liummati muxamedin sala allahu alayhi waala alihi wasalama nebi maxamed ummadiisii ayaa u xalaal yeelay waqad axala allah ilaahay waa xalaalteeyey alghanaa'ima hanimooyinka liummati muxamedin maxamed ummadiisii umatuljaaba ummadda ummadee way jaaba sal alla alay slam duuna alumami ummadihii kale sokodoodii waay asaabiqa waay oo horumareen ummadihii hore sokodoodii ummaddan keli ah ayaa loo xalaal yeelay ummadihii hore way jihaad jihaad way galayeen way dagaalamayeen laakiin haniimada ma cuni jirin way ka xaaraamsanayd waxay laga soo helo gaalada waxaa la keenayaa meel lasoo keenaya waa laga tagaa markaasaa naar ayaa simad ugu soo degaysa waa cunaysaa ayaga ma cuni jirin laakiin ummadaani dacfigeedi iyo baahideedi darteeda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu naxariistay inay isku cunaan idan alghaniimatu waa min khusuusiyaati hadihi alumma qaala sala allahu alayh waala ali slam nebigu wuxuu dhahay wa uxillat waa la xalaalteeyey lii anigu alhanaa'imu hanaaimta lii xalaalteeyey walam taxilla xalaal uma noqonin liaxadin qof oo qablii aniga iga horeeyey qof aniga iga horeeyey oo xalaal u noqotay ma jirto liaxadi maa nakiro fi siyaaqi nafyi a nafyi lam ma jiro nabi nebi maxamed ka horreeyay oo loo fasaxay ma jirto idan walam taxilla xalaal uma noqonin haniimtii haniimadii liaxadin qofoo qabli aniga iga horreeyay waay wa tashmalu lhanaa'imu hanaaimtu waxay shamlinaysaa alamwaal almanquula walasraa waalarda intaba he haniimo markii yihahdo waas waa shamlinaysaa watashmalu alhanaa'imu hanaaimti waxay shamlinayaan alamwaala xoolihii almanquulata la soo guuriyey manquul kii la soo qaaday soo maa manquulun binnaqli reewmaash manquulun binnaqli khafiifun bitanaawuli aqaarun bitakliya hageen nuga qaacidaas hageen ugu martay oo shujaac gaar ahaan daal buyuuc waaye saxiix waxay la soo guurinaya markaa way soo galayaan waxay soo qaadayaan gacanta lagu soo qaadanayo haniimo way way soo galayaan kuwaas ma aha haniimo lama dhahayo wal asra kuwi la soo qaaqaashay gaar ahaan hee dumarka iyo ilmihi kuwa kalena haniimas guud ahaan waa soo galay waa shaqaynaysa leeyahay wal arda iyo dhulka dhulka naftirkiisa haniimo waay alle waayahay marka dambena si kale waa lagu magacaabi karaa wa dahaba jumhuuru lculamaa culamada badankood waxay ku tageen ilaa ana alghaniimata haniimada tuqsamu in loo qiibinayo calaa khamsati ashumin tuqsam in lagu qiibinayo lagu qiibinayo calaa khamsati ashumin shan sahmi korkooda waay shan qeybood korkooda ayaa loo qb lagu qiibinayaa qaniimada oo dhan shana laga dhigaa wax allaal wixii lasoo helay oo dhan shan qeybood oo laga dhigaa asahmu alawalu sahmiga koowaad qeybta koowaad ee laga wadaa sahmu limaami shan qeybood marka laga dhigo hal ka mid ah horta imaamka la siina imaamka askale wa huwa qismigaasina khumusu lghaniima haniimada khumuskeedii waay qaniimada khumuskeed macnimada he shan markii lo loo qiibsho hal ka mid a waay waay khumus yukrijuhu limaamu yakruju waa bixinayaa hu khumuskaasi alimaam imaamka bixinayaa gees u bixina aw naa'ibuhu ama naa'ibkiisa bixina waay isaga bixinayaa soo bixiyo isaga dhahaa ama naa'ibkiisa iyo soo bixi dhahaa geesaw dhigaa wayuqsamu waa la qiibinayaa haada kan alkhumusu khumuska ah calaa maa kii dushiisa lagu qiibinayaa bayana allahu ilaahay cadeeyey afartii kale arbacatu akhmaas way taalaa hal khumus ee laga bixi soo maa hal khumus markii laga bixi maxaa soo haraya arbacatu akhmaas shan afaraad soo ma afar shanaad afar shanaad waa soo haray marka kii hore lasoo bixiyey waxaa lagu qiibinayaa calaa maa bayana bayana allahu ilahi wixii caddeeyay ala sare fii qowlihi qowlkiisii ku caddeeya waclamuu ogaada niman ahow ana maan kalamaani animtum ana maa kii oo haniimtum aad soo haniimaysateen oo min shayin fa ina lilaahi khumusahu allah waxaa u sugnaaday kaas khumuskiisa iyo walirasuuli rasuulkuna u sugnaaday dadkiisa lagu tirina la siinaayo horta marka hor yaa iska leh allah allah se wax loo siina ma u baahan be ya fii sabiililah lagu bixina laga wadaa waayo jihaadka lagu celina iyo wa rasuuli rasuulkiisi ee wali rasuuli leh rasuulka ayaa usugnaaday iyo walidil qurba qaraabanimada kuwa saaxiibka saddex oo qaraabada nebiga walyataama iyo aqoonta walmasaakiini iyo masaakiinta fuqaradii aawe way soo galayaan say kusoo galayaan ida jamaa iftaragata ida iftaraga jamaa wabni sabiili jidkii wiilkiisii ayaa jid dhalay musaafir galay waayo mee way marka shan allah rasuulkiisi ida qurba yataama masakiin ma waay lix sama lilaahi haye lirasuul lidil qurba yataama masaakiin obni sabiil sama lix sama fa yuqasamu waa la qiibinayaa haadaa kan alkhumusu khumuskana khamsatu aqsaamin shan qeybood ayaa loo qeybinayaa tir ahaan hadda lixa ka dhigay laakiin laba la isku daraa allah iyo rasuulkiis kudiis waa la isku daraa kow allahu warasuuluhu alla rasuulkiisii qeyb ayaa la siina horta wayakunu wuxuu noqonayaa hada kan alqismu qismigan ah wayakunu wuxuu noqonayaa hada kan alqismu qismigan ah fayan ayuu noqonaya fay ayuu noqonaya marka qismigaani yadkulu fi beyt lmaali baytulmaalka dhexdiisii ama yudhalu waa la gelinayaa fii bayt ilmaali baytulmaalka dhexdiisa la gelinayaa wayunfaqu waa la waa la nafaqaynaya waa la bixinayaa fii masaalixi lmuslimiina muslimiin masaalixdooda lagu bixinaya maslaxa ugu jirto liqowlihi sala allahu alayh waala alihi wasalama waladii allah yaan ku dhaartay nafsii nafsadayma biyaan dhiiga gacantiis ku sugan tahay maa lii ima sugna mimaakii xaggiisii afaa allahu ilaahay soo laabay soo celiyey ila alkhumuusa mooyaan afaa allahu waxaa laga wadaa ilaahay soo celiyey waay alla soo laabay markii hore muslimiinta ka maqanaayeen gaalada hoolahooda iska leh muslimiinta ka maqan yihiin arrimiyo maala naga maqan bismi llah laakiin waxay u baahan tahay hee awood iyo hee naf inay goxdo kow qof la waayo wax badan u baahan tahay ma sahlana ayib waxaan gaalada iska haystaan dhan muslimiinta ah ayaa xaq u leh dulmay ku haystaan ayaga sida daraaddeed mima afa allah waa ilaahay soo celiyey wixii muslimiinta ka maqanaa ilahay u soo celiyey waay xoolahooday ku maqanaa u soo celiyey saasaa laga wadaa waayo wladii alla ayaan allihii ayaan ku dhaartay nafsii nafsada ayada biyadihii gacantiisii ku sugan tahay maa lii aniga igma iima sugna mima kii xaggiisii afaa allahu ilaahay soo laabay ila alkhumusa mooyaane wa wlkhumusu khumuskana marduudun waa mid la celinaayo waa calaykum dushiina lagu celin haddana halaa ka soo qaada wixii dhan halkiin haddana idinka idin kusoo laabana waa idin kala qaybinaya qaybila ka hela inta kale idinka qaadanaysaan fajacalahu sala alay slam lijamici muslimiina wajeeda fajacala nabigu waa yeelay hu khumuskaasi sala alay alayh wasalam lijamici lmuslimiina muslimiinta o dhan waa yeelay labo dawi lqurbaa qaraabanimo kuwi saaxiibka waay wahum ayagana qaraabatu rasuuli sala allahu alayh waala alihi wasalama nebiga qaraabadiisi wahum ayaga banu haashim reer haashim wa bnulmualib reer mualib yaayaa laga wadaa wayuqsam waa la qiibinaya hada kan alkhumusu khumuskana baynahum dhexdooda lagu qiibinaya xasba alxaajati baahidooda intii la eg tahay ayaga loo qiibinaya ayagaa iska leeg hadda ma joogaan haddii la yaqaano dad jooga ay jiraan waa la siinaya haddii la helo haddii aysan jirinba aan joogina masaalida muslimiinta loo celinaya laakin way jiraan waxba ka jooga soomaaliya qaar kamida way sheeganaysaa aababedan aynu leeyihin soomaalida nafaqooda qaar kamida dadaa saas la taagan ba aaloobeedanaha yaa la xijina lakin inta badan inay aaloobeeda yihiin ashraafta soo maa ashraafta wa dadka ashraafta waa garta xasan xuseen ayaan galayna kuleey meeshaas ayaa haddii sanad loo helo waa sax laakin haddii sanadkooda inqidaaca ku dhaco eber waa abtira loo baahan yahay iska sheegasho keligeeda maaha saddex aliyataama aqoon waa wahum aqoonsana wahuwa alyataama waa jamcu yatiimin waay yatiimkii ayuu marka u sheegaya tacriifkiisa wahuwa yatiiman qof way maata abuhu aabihiisii dhintay hooyadiisii maaha ayadoo la ogyahay ilmaha aabahooda in dhinto iyo hooyada inuu dhinto inay dhimato uga dhib badan tahay ee hooyada dhimashadeeda haddana waxba lagama soo qaadin aqoon kii aabihiis dhintay waay dadka xoolahana kii hooyadiis dhintay dhahan olema dadka aqoonkiis waa kii aabihiis dhintay xoolahana aqoonkoodii waa kii hooyadiis dhintay kuleey ya xoolaha aabo muxuu qabanaa waxba maalintii dan soo gasho hawshiis dhamaystina waa isbaxa sir bes yaa dhiibka la marays wax walba wiilkiisaa noqday gabadhiisa noqotay ma laha eber waa iska baxaya sag soo maha haddana xilligii markii la gaaro iska imaana fursad u halo bes laakiin aabaha ee ilmaha isaga laga rabo dadka mas-uuliyadooda dhan isagaa saartay soo maha ma sahlan man qofay maanta dhintay abuhu aabiis dhintay goorma laakiin qabla an yabluqa qaangaarkiisi ka hor waay laakiin markii qaangaaro aqoonnimo ma jirto laa yutma bacda alxulmi buu lahay nabiga alay sala salaam qaangaarkiidiiba aqoonnimo ma jirto eber waay laa yutma bacda alxulmi dhaangaar kadib aqoonama ma jirto walaa simaata yowm xadiidka cali bn abi taalib muslimiin baas mu ahaa saas waayo dakaran kaana ahaaya am untha dhadeg ma jeeda gabar ha ahaato mas wiil ha ahaadee qofkii aabihiis dhintay oo haddana aan qaangaarin ayaa aqoon la yidhaahdaa laakiin haddii hooyis dhimato hee lama dhahayo haddii qaangaaro kadibna lama dhahayo gabadh markii qaangaarto kadib aqoon ma aha aqoon waa jirta dad qaar waa arkaysaa isku waaweyn yihiin hooyaday aabahay ma nool oo aqoon aan ahay kuleeyahay kabiir waaybe waa yeel waay aqoon maaha kaas been uu sheegay tadriis buu ku samaynaya lakin wuxuu leeyahay aabahay ma joogo maxaa ahay wayacumu dalika kaas waxaa camimaya alaniyu wayacumu dalika alaniya wayacumu waa camimaya dalika kaas kee aqoonnimada alaniya midkii qaniga ah waa camimaya naftiisa waa soo galaya yatiimkii oo qaniga ahaa xoolo qabay hadda waa soo galaya waa la sina le isaga waa la sinaya wayaqumu waa camimaya dalika arinkaasi alaniya midkii qaniga ah oo minhum ayaga kamid ay walfaqiir aqoonka faqiirka iyo aqoonka maalqabka labaduba ay soo galayaan afar almasaakiinu masaakiintu way wayadkulu fiihim alfuqaraa huna meeshan way soo galayaan shan ibnu sabiili musaafirkii waa wawa ibnu sabiilkana almusaafiru musaafirki aladi kaasoo inqadacat go'day bihi musaafirka asabiilu wadadii ka go'day waay wadada waa ku socdaa see u go-oysaa saxid iyo raashinkii iyo qaraskii ka dhamaadee laga wada fa yucdaa waa la siinayaa musaafirkii maa wixii yabluqu gaarsinaayo maaga hu musaafirka ilaa maqsadihi maqsadkiisa iyo dantiisa masmiishi isagu socday wax gaarsinaya ayaa la siinayaa isagana waay amaa baaqi siyaamin arbaca allah subxana